asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteennii murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu ku soo qaadan jirnay sheekooyinkeennii caalamiga ahaa sheekooyinkeenni caalamigahu kolba dhinac ayay kula gelayeen marbay tusaale kula geli marbay arrin qoys kula geli marbay arrin qabiil kula geli marna arrin qoreed ayay kula geli taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin dhallinyaro ah ayaa show islaantiisa isqabteen waxaan haweenkii ragguna dee khilaafkoodu inta badan waa iska dhacaa oo dhaqanka soomaalidu dee waa kuwii dhahahayay inay naag isqaba colla maaha nabadna ma aha oo dee khilaafka iyo isqumbicinta iyo kala dudka iyo waxaas aad iyo aad buu ugu badan yahay waana arrimaha caanka ah ee la yaqaano haddii marka arrintaa iyadii ay dhacday nin bay islaantiisa isqabteene magaaladii buu show yare maskaxda wareejiyey magaalada show rag fara badan iyo gabdho fara badan oo rag iyo haweenka isku dira ayaa joogay malaha markaasuu wuxuu miciin baday nin maskiin oo macallin dugsi ah ayuu miciin baday wuxuu yidhi show macallinka unbaa islaanta maslaxayn kare dhaqan kale lama aamini kara islaanta way kugu sii diri bal macallin dugsiga u tag hadduu macallin dugsigii soo aaday macallin dugsigii gurigiisi jooga u yood markuu gurigiisi soo jooga yoodbuu u warrama arrintii uga warramay isaga islaanta waxa dhex yaala jikada oo kaleenta ama meesha wax lagu kariyo ama dabshidka af soomaaliya waxaa la dhahaa dabshid meesha dadku hadda jikooni iyo jiko waxaasa ayna qabsaday laakiin innaga afkeenna hooyo waa dabshid dabshidka marka waxaa ka maqlaysaa haweenaydii macallinku qabay ayaa dabshidka ka maqasha waa hadalka ninkan macallinka ayaa dhex marahaya wiilkan islaantiisa raba in loo maslaxo haddii uu maqlay cabaar buu iyo dhegta u dhigtay wiilkii baa macallinkii u warramay macallinkii baa si fudud u yidhi war waad waalan tahay naagtu haddayba naag noocaasa tahay lama haysan kare iska fur fur buu yidhi niyo markaasuu yaa waa naxay moogtahay kii dee nin laga yaabo in afar ciyaaloo yaryarahoo isumaqada' loo hayo oo islaantii fur la yidhi maaragtay waa arrin dhibaatadeeda la moogta yaa buu yidhi wiilkii moogtahay waa yaabay markaasuu yidhi fur marba haddayba sidaa tahay waxay kugula dagaashay waxaa yahay waxaas umaba qabanta in lasii qabo laga dhaldhale iska fur uu baxay wuu iska kacay wiilkii markuu baxay ayay islaantii ka daba kacday wiilkii way ka daba dhaqaaqday markaasay tikaala kaalash wiilow haye wuu soo laabtay wuu istaagay markaasay tawaad maqlahay wuxuu wadaadku kuu sheegay haye waa beentii wed beentii wey been iyo war buu kuu sheegay waxa uu ku leeyahay haye aniga isagu toban jeer baan isqabanaa markaan isqabannana ninka ragga ugu dabacsan iyuu ii yahay waxaan ku dhegana wuu ii sii daayaa wuuna ii dulqaataa adiga uu ku leeyahay iska furna waxyaalaha hadda aad islaantaada ka sheegtay aad tidhi way igaga cabanaysaa ama waan isugu dhacnay wax ka daran baan ku sameeyaa wuuna yeelaa wuuna u dulqaataa marka adigu islaantaada ha iska furiniyo gabadhii baa ka tala fiicnaatay ma ogtahay wadaadkii hadday gabadhii ka tala fiicnaatay wuxuu yidhi masaasaasay tahaa haddaad caddayn rabtana anaaba kuu caddayn caawa muska soo gal muska muska guriga imow macallinkii shuu xilli cisho ka imaaday ayay tidhi noqo noqo guriga ma soo gelaysid guriga maba soo gelaysid manaa maxaa dhacay may mayta noqo kuwama arki karin w wadaad waa dacar baaba la ii kaamariyey wadaadkii haddee nabsaa haye oo galabtu heer islaama meeshuu maslaxa dhex dhigi lahaa ayuu isku diree waa yaabay baryootan buu bilaabay markuu baryootama eeta laba arrimood bes yaan kugu day suyahaye sayta haddaad halkaa gurguurasho ka soo bilowday ilaa aqolkoodii besay ku jiraan moogtahay aad sida idihiina u cido macaac aad dhahdo waa ku daynaya ninka odayga ahaa ee gabadha la yidhi iska furna halkan muska ah ayuu ku jiraa bes haye wey wadaadkii aayar buu jilbaha dhigsay maxay jilba dhigasho maxay yeelay islaantiisu macaacuu yidhi waxa waxa ma yeelaysa macaac adablahi soo igama naxaysid macaac buu yidhi aayar buu soo faranduleyey hadduu soo faranduley intay ku qosashay tihi gal aqal kii waa maqlaa moogtahay bes isna waa iska kacay islaantiisii buu tegey hadda maxaan qabtaa buu yidhi oo adigu amraysaa wax alla waxaad i dhahdo ayaan ana ogolay ogaayey moogtahay wadaadku inuu islaantiisa u gurguurto macaacu dhehe waa ogaaday moogta bes isna aayar buu islaantiisii macaacuu yidhi siduu ku xaraystay waa dambe ayaa waxaa la is arkay wadaadkii iyo waxaa is arkay iyo wiilkii oo islaantiisi iyo carruurtiisi la socda gacantuu qabtay orkaale gabadhan soo gabadha aad maalintii ka cabanaysa maaha oo maaga furin miya markaasuu ma furin markaasuu haddi maalintii aad baad u kacsanayd waxaan moodahay inaad furtay siiyo sheekh waxma kuu sheega siiyo hee siiyo nin walba heerkiisa gurguurasho iyo macaac buu ku dhaqdaa maxaa aniga heerkayga ma man hadalbahadey u fiirtaya nin walba heerkiisa gurguurasho iyo macaac buu ku dhaqdaabu ana islaantayda dulqaad baan ku dhaqanhaya waadna mahadsantahay uuna ka dhaqaaqay wadaadkii haddii ubbaa ku jabtay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa isma hubto arooskeeday ka boodaa isma hubto arooskeeday ka boodaa